أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda burundi ayaa lagu eedeeyey in weerarro culus ku qaadeen deegaanno dhaca xuduudda dalka ruwanda weerar lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya shil sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay dalka kenya maamulka taraab ee saliibiyadda maraykanka ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku hayo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka wilaayada hiiraan ayaa degmada maxaas ku soo bandhigtay askarta habeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada gadow ayaa si habsami leh kaga socta degmooyinka iyo deegaannada wilaayadaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaannada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka jumaadul aakhir sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan ciidamada dowladda burundi ayaa lagu eedeeyey in weerarro culus ku qaadeen deegaano dhaca xuduudda dalka ruwanda nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi ee noohaya isbuucyo kadib markii la saxiixay heshiisyadii nabadda kongo ee ka dhacay magaalooyinka washington iyo dooxa ayay kooxaha falaagada ah ee ay taageerto ruwanda la wareegeen magaalo istaraatiiji ah oo dhacda bariga waddankaasi wasaaradda arrimaha dibadda dowladda kaafiradda yuganda ayaa ku eedeysay ciidanka silmiyiinta burundi inay weeraro cir iyo dhul ahba ay ka geysteen deegaano ku dhow xuduudda ruwanda ayna taageero xoogana siinayaan maleeshiyaadka mucaaradka jabhadda xoreynta ruwanda ciidamada burundi oo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa daroonka ayaa lagu eedeeyey inay weeraro isdaba joog ah ku hayaan maleeshiyaadka kooxda la magac baxday m labaatan iyo saddex marka laga soo tago eedeymaha culus ee loo jeedinayo dowladda burundi ayay kongo ku dhawaaqday in mucaaradku ay la wareegeen magaalada muhiimka ah ee overa xukuumadda kinshasa ayaa ku eedeysay ruwanda inay mas-uul ka tahay dagaalada dib uga soo cusboonaaday ayna taageerayso fallaagada ciidamada burundeeska iyo kuwa kongo oo adeegsanaya diyaarado iyo madaafiic ayaa weeraro ku soo qaaday deegaano dhaca xuduudda burundi waxayna si toosa u jebinayaan heshiisyadii nabadda ee dooxa iyo washington ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee ruwanda dowladda silbiyadda burundi oo ka mid ah kuwa ugu fakhrisan qaaradda afrika ayaa ka ganacsata dhiigga ciidamadeeda iyadoo kumnaan askari u dirtay dalal ay ka mid yihiin soomaaliya afrikada dhexe iyo koongada dimuqraadiga ah iyadoo ku lug leh gaboodfallo iyo boobka hantida dadweynaha mahadsaned abusheyba weerar lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay howlgal qarax ah la beegsadeen fariisin ay maleeshiyaadka murtadiintu kaga sugan yihiin xaafadda warlaliska ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho qaraxaani ayaa imaanaya xilli habeen hore camaliyad barakaysan oo istishaadiye ah ay ka dhacday gudaha xirnacnac ee magaalada muqdisho waxaana allah fadligii camaliyaddaasi lagu dilay siddeed iyo toban murtad iyadoona lagu dhaawacay toddobiyo labaatan kale shil sababay khasaare nafeed iyo mid hantayadeed ayaa ka dhacay dalka kenya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa ka dhacay harada fiktoriya ee ku taal meel u dhow jasiiradda remba ee deegaanka suuba ee ismaamulka homabey ee dalka kenya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen dooni kalluumaysi iyo markaba siday soo warisay warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan saddex qof oo kalluumaysato ahaa edward oremo guddoomiyaha laanta maaraynta xeebta ee ismaamulka homabey ayaa ka hadlay dhacdadan wuxuuna sheegay in doonida uu soo gaaray burbur xog leh ilaa saddex qaybna ay u kala jabtay marka laga soo tago saddexda kalluumaysatada ah ee ku dhintay shilkan ka dhacay harada fiktoriya waxaa dhanka kale uu dhaawac soo gaaray hal qofa kaasi oo dhaawacii sala geeyey goob caafimaada waxayna saraakiisha dowladda kenya sheegeen inay bilaabeen baaritaano ku saabsan shilkaasi metrid marwan maamulka trump ee saliibiyadda maraykanka ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku hayo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka nuur cali warsame abusheyba waxaa si lablixaadsaday culisyo baaxa leh oo soo food saaray bulshada soomaaliyeed tan iyo intii saliibiga donald trump uu sida tooska ah u bilaabay weeraro ka dhan ah soomaalida ku dhaqan gudaha dalka maraykanka warbixin uu goordhoweyd daabacay wargeyska the guardian oo ka soo baxa dalka ingiriiska oo diiradda lagu saaray xaaladda qalafsan ee soomaalida maraykanku ay wajahayaan ayaa sheegaysa inay haawanayaan meheradihii soomaalidu ay ku ganacsan jireen ee minneabolis dadkii horey u degnaan jiray gobolka minnesota oo qaarkood wargeys kula hadlay ayaa sheegay inaysan weligood arkin suuq sidan oo kale u dansan kaasoo ay ka dhawaajiyeen inuu si lama filaan ah u noqday mid albaabadu u xiran yihiin mashquulkii ayaa lagu bedelay ayuu yidhi wargeysku walbahaar iyo cabsi ka dhalatay hanjabaadda trump ee ku wajahan soomaalida iyo kordhinta saraakiisha socdaalka ee magaaladaas kuwaasoo loo xilsaaray inay bartilmaamidsadaan soomaalida si loo musaafuriyo dadku ma rabaan inay la kulmaan saraakiisha laanta amniga socdaalka oo ay soo galaan ganacsigooda kuna xadgudbaan xuquuqdooda ayay tidhi saynab maxamed senator laga soo doorto gobolka minnesota kana soo jeeda soomaalida deggan maraykanka bannaanka suuqa dad iskaa wax u qabso ah ayaa ilaalo ka ahaa si ay u ogaadaan dhaqaaqyada ice kuwaasoo diyaar u ah inay fariimo ku diraan silsilado qoraallo ah isla markaana bilaabaan duubis haddii saraakiishu isku dayaan inay qabtaan deriskooda wargeysku waxa uu sheegay inuu arkay calaamado ku yaala albaabada suuqa ay soomaalidu ku ganacsato oo ka digaya in saraakiisha laanta amniga socdaalku aysan soo geli karin iyagoo aan wadan amar maxkamadeed haddii aan aragno dhaqdhaqaaq shaki leh ama si gaar ah isku day afduub waan duubnaa waxaanu ku wargelinaa meelaha saxda ah waxaanan afuufnaa fuurida si aan u carqaladayno ayuu yidhi miri flowers oo saacado badan ku sugnaa bannaanka una waramayay the guardian muddo isbuuc iyo dheeraad ah tan iyo markii trump bilaabay weerar nacaybka ku dhisan ee ka dhanka ah bulshada soomaaliyeed dadka deegaanka ayaa bedelay habnololeedkooda waxayna ku nigaadeen guryaha balmihii ay lahaayeenna waa ay baajiyeen mahadsanid abusheyba wilaayadii hiiraan ayaa degmada maxaas ku soo bandhigtay askarta aybeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya axmed maxamed xuseen oo ka mid ahaa askarta murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka yuganda kana soo howlgalay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe waxa uu ka mid ahaa askartii murtadiinta ee lagu jebiyey dagaalkii u dambeeyey ee ka dhacay degmada maxaas kaasi oo ahaa dagaalka ay mujaahidiintu si buuxda ula wareegaan gacan ku-haynta degmada maxaas cabdulaahi cumar maxamuud waxa uu murtadiinta ka raacay degmada maxaas waxaa lagu soo tababaray xero murtadiinta ay ku lahaayeen isla degmada maxaas waxa uu maleeshiyaadka ridada ka tirsanaa muddo saddex sano ah yaxye maxamed maxamuud cismaan oo ka tirsanaa askarta murtadiinta ah ee lagu soo tababaray dalka yuganda waxa uu ka soo howlgalay deegaano ka tirsan wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe iyo hiiraan waa saddex askari oo taa'ibiin ah oo isku soo dhiibay wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada maxaas waxayna saddexdan askari ka sheekeeyeen shaqooyinka ay u qabteen gaalada iyagoona intaasi ku daray in hadda ay ka towbadkeeneen gaalnimadii ay horey uga dhaceen islamarkaana ay soo dhowaan wanaag
magacaygu waa axmed maxamed xuseen waxaan ka mid ahay militariga soomaaliyeed guutii sideed labaatanaad ururka laba boqol sideed labaad waxaa laigu soo tababaray dalka uganda muddo shan bilooda waa laiga soo qaaday waxaan imaaday magaalada caasimada muqdisho waa laiga soo qaaday meel alkawsara imaaday waa kasoo tegey kabacdii macawiislaydaa mala shaqeynaya muddo in badana kabacdii waxaan ka mid ahay dadka nabadda qaatay oo adiga muddo waxaan ahay adiga hal sana camal muddaas ahay militariga kabacdiina culistaanka u wareegay waxaan la shaqaynaa muddo adiga saddex sana camala kabacdii waxaan ka mid ahay dadka nabadda qaatay hadda waxaan joogaa degmada maxaas dhowr dagaalaan galay oo macawisliida dagaalkii maxaas ugu dambeeyey hadda meeshaan ahay ka ugu dambeeya ha dagaal xoogan oo ahay qoqolada walaayada iyo macawisliida dagaaliydii adiga oo aan dagaalkii dhintiida daawaca waa la dagaalay dagaalkiina waa dhammaaday haddana dadka macawisliida nabadda qaataan ka mid ah hadda waxay qorshaysan inaanan shabaabna noqonin militari aan noqonin waan iska noqdo xoolodhaqato baadiyaa iska joog hadda waxaan joogaa degmada maxaas waxaan la joogaa wilaayada la jooga maya wax dhibaataa lama kulmin soo dhaweyn wanaagsan aan la kulmi aad iyo aad maya maya lagama yaabo soo nagumaado kii walaayada qaraabada ku darmin waxaan leeyahay kasoo laabtan leeyahay magacayga waa cabdulaahi cumar cali maxamuud waxaan ka tirsanaa jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed een qaybta labaatan iyo toddobaad guutada shanaad ururka konton iyo koowaad waxaan ka raacay degmada maxaas ayaan ka raacay tababarkii aan ku qaatay kuna dhammaystay meel kale oo tababara ay dowladdii ugu qaaday ma jirto saddex iyo toban sano ayaan ka soo tirsanay shabaabaa maxaas imaanaya ama qabsanaya nabadaygii kuma fikirin oo dhulkaadiya ka maqnaa doontaa shabaabana kugu imaan doona kugu talinaya isma lahayn aniga qof ehla ama shaksiya oo igu tashkiilisay iyadoo sidaa tahay ma jirto inay dowlad ka baxo ama askarinimo aan ka tanasulo qof igu tashkiili ma jiro iskayaan uga fikiray aniga waxay u barsaysan maantay xisbi ama siyaasad ama askari aan ka mid noqon ayaa iga qorshaysan oo aan noqdo qof shacaba oo dantiisa oo keliya ka shaqeeya oona jaajuusnimona loo adeegsan ciidamnimona loo adeegsan بسم الله الرحمن الرحيم magaciigu waa yaxya maxamed maxamuud cismaan waxaan ka tiraa ka sanaa jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliya dowladda qaybta labaatii sideedaad guutada sideed ururka laba boqol sideed iyo koowaad kusoo tababartay uganda tababarka saddex bilood ayuu uganda kusoo qaatay xawar baa la keenay muddo waxaa jooga afar bilooda kabacdi waa laga soo qaaday miigana loola soo qaaday tacaal dheer xabi meelahaas sigowe baarka hoo ahay gurgaadhi aad waxaa la shaqaynayay muddo adig sanad iyo sideed bilooda Ah, kabacdi waa kasoo tanusray hadda walaayadda islaamiga la joogaa waxay u qorshaysan dee walaayadda islaamiga inay waxa weeyaan nabadgelyo ah ka helo waddankayga dadkaygan joogo halkaasna way ka tanasulay bishii safar ee sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri ayay ahayd markii allah fadligii mujaahidiintu ay dagaal culus kula wareegeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan waxayna tan iyo xilligaas degmada maxaas marti gelisay askarta towbadkeenayaashaha ee kasoo baxaya safka gaalada kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid cabdiqani xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada gadow ayaa si habsami leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi warbixinta warkaasi waa kan walaalka casaam carafaad iyadoo qaybka ah xamlada alhidaaya ilaa sabiili annajaat wasaadaad ayaa culimmada soomaaliyeed ee hogaaminaysa xamladaasi waxay safar ku tageen deegaanka tuurubarwaaqo oo halkaas ay kula kulmeen qaybaha bulshada deegaankaasi intay halkaas ku sugnaayeen waxay culimmadu qabteen nadwa cilmiyeed ay uga hadlayeen duulaanka dhanka maskaxda ah ee ummadda lagu soo qaaday iyo sida arrintaasi dadka muslimiinta uga fogjegnaan lahaayeen waxayna sidoo kale culimmada booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada deegaanka tuulabarwaaqo sida iskuullada madaarista iyo maraakiista reer goda ilaahi ha barakay subxaana wa tacaala dadkii ugu horreeyey ee sagaashan iyo saddexdii markii fawdadii iyo dhibkii qaxirkii baxay dadkii u istaagay inay shareecada ilaahay kor noqoto oo ilaahay kitaabkiisa loo laabto oo qoriga u qaatay oo u jihaaday reer geday ahaayeen maanta diinta ilaahay u gargaara garab istaaga wallaahi idaa ku cisoobaysaan oo billaah idaa ku cisoobaysaan oo tallah idaa ku cisoobaysaan aakhiir adduun wanaaga ku helaysaan intaasaan nafteeda u dardaarmaya adinkan idiin dardaarmaya ikhwaanii ilaahay aan ka baqno subxaana wa tacaala maanta waa inaan fadhiga ka kacnaawi waa inaan gaalo la jihaadnaawi waa inaan ogaanaa gaalo inay cadow noo tahay wy gacanna inay raashin nagu siiyaan oo ay lacag noogu soo tuuraan gacanna madaafiic noogu soo tuuraan walaalayaal wax isqabanaya ma ah diinkeenna wuxuu ku toosayaa ikhwaani fillaah caqiidadeenna ku saxmaysaa alwalaa walbaraa ina laga helo mar haddii aad waxbarashadii ku jirtaan waxbarashadu waxay leedahay waxyaabo qurxiya oo sharafa ka arday kastoo waxbaranaya waxbarashadiisa waxaa qurux u ah al akhlaaq qofka muslimka inuu akhlaaq leeyaha la rabaa inuu ummadda kale ka gedisan yaha la rabaa inuu dadkan waxbaranaya ka soocan yaha la rabaa bulshada deegaanka tuulabarwaaqo ayaa dhankooda si qalbi furan u soo dhoweeyey culimmada khayrka u keentay iyagoona u mahad celiyey culimmada soo booqatay ikhwaani allah subxaana wa tacaala waa mahad iskale mahad bacdeed waxaan mahad u celinahayaa culummada iyo akhyaartana soo booqatay oo meel fog nooga imaaday islamarkaasna u timid sidii macnaha noogu faa'iidayn lahaayeen kitaabka iyo sunnada iyo manhajka salafiga ay noo gaarsiin lahaayeen diinta islaamka iyo horumarinteeda iyo shaqadeeda ay uga shaqayn lahaayeen anoo ka mida waalidiinta afkooda ku hadlahayo tuulal barwaaqo arrimahaas ayaan aad u soo dhoweynhayaa waxaan leenahay wajazaakum allahu khayran waxsan walaalayaal anigoo ah maamulaha madrasada salaama al asaasiya waalibtidaa'iya waxaa weeyaan maanta waxaana soo booqday culummo waxaa weeyaan xarakatu shabaab almujaahidiin ka socoto ayagoo waxaa weeyaan waanooyin tawcido dhinacyo badan taabanaysana siiyey waxaa weeyaan wallaahi aad iyo aad ayay noo taabatay waanadii iyo towciidadii ayna siiyeen waxaa weyaan allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waxaa weyaan ayagoo ardadii la hadlay macalimiintii la hadlay bulshadii iyo deegaankii fariimo badan u gudbiyey ammaanadii iyo xujadiina la saaray handaan nahay maamulka madrasada salaama iyo macalimiinteeda iyo ardadeeda hadduu ilaahay idmo waynu gudanaynaa أشكركم بعد الله بزيارتكم وقدومكم بمدرسة سلام الابتدائية والمتوسطة في قرية برواقو ونرحبكم بآيات مفتوحة ونقول لكم أهلا ثم أهلا ثم أهلا نزلت منزلا قد سار سهلا ضيفنا بالقلب حلا مرحبا أهلا وسهلا ولنا كل سرور من محباه تجلى إننا نكرم ضيفنا ونعد الضيف أهلا ونقيه على حق كل حق من حقوق إن أضل إن حب الضيف يرضي ربنا عز وجل maantayta waxaa macaad uraxma liculuumi sharciya walcarabiya nagu soo booqday culamaa u diin ka socdo xarakatu shabaab ilmujaahidiin waxaa weeye culummadaasi aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa booqashada ayna soo booqdeen ee safarka dheer ay nagu soo bixiyeen waxaa weeye annagana aad baan usoo dhoweynay waanu ku faraxsannahay inay waxaa weeyaan maantayto ay noogu imaadaan macad uraxma lilculuumi sharciya walcarabiya ee meeshaasna noogu jeediyaan kelimada aad u qiimo badan annagana aan noqonay kuwo waxaa weeye xaqiiqatan quluubteennada ay taabteen culummadaasi oo u mahad celinaynaa waxaana leenahay mar kasta inaysaan iyo si la mid aysaan ay noo soo booqdaan ayaan ka rajaynaynaa oo ka codsanaynaa insha allahu tacaala aad bayna u mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdicasiis aadan axmed waxaan ka mid ahay ardayda iyo jaamacatu raxma alculuum sharciya walcarabiya waxaan halkaa u mahad celinaya culimmadana soo booqatay ee islaamka xarakatul al-shabaab walmujaahidiin ee naga soo booqatay meesha dheer aad ayaan ugu mahad celinayaa allaha barakeeyo waxaan ka rajaynayaa inay mar kasta noo soo noqdaan kuwii ku dhaqmoo qaatan allaha naga dhigo ayakana ajir allaha ka siiyo anagoo ah gabdhaha jooga tuulo barwaaqo ku nool dhigtana markaska umusalama waxaan maantana soo booqday culimo aad iyo aad u qiimo badan una sharaf badan waxaana ka faa'iidna maasha allah muxaadarooyin aad iyo aad u qiimo badan waxay aad noogu baraarujiyeen wajahaadka jihaadka maanta fadligiisa iyo qiimuhu leeyahay ayay noo sheegeen ilaahay raxmaankaa dunubtooda ha dhaafaan leenahay ajirkoodana ha u xamladan dacwiga ee ka socota degmooyinka deegaanada wulaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wulaayadaas mahadsanid casaam guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa guddigan uu ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana howle ku aadan dardargelinta dhanka waxbarashada ka waday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa socdaal dheer ku soo maray dhowr deegaan oo hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool deegaanada ay guddigan gaareen waxaa ka mid ahaa deegaanka dudumaale ama dahabyaale deegaanka sarmaan iyo deegaanka abal oo dhammaantood hoostaga degmada xudur guddigan markii ay deegaanadan gaareen waxay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona sidoo kale booqday dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka waxay guddigan markii hore ku hormareen deegaanka dudumaale ama loo yaqaana dahabyaale iyagoona booqday dhammaan goobaha waxbarashada ee deegaankaas dowlana u qabtay macalimiinta ardayda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee kulanka ay la qaateen waxayna hadiyado gaarsiiyeen dhammaan goobaha waxbarashada ee ay booqdeen maamulaha iskuulka axmed binu xambal ee deegaanka dudumaale oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyay booqashada ay guddigan ku tageen deegaankooda iyo sidoo kale dowladii loo qabtay si fiicanaan u soo dhoweynay maktabu tarbiya wa tacliim dardargelin ayay wadeen oo waxbarasho ah dowri yar iyo waxbayna siiyeen bulshada iyo annagaba si fiicanay noo qaabileen hataa waxayna siiyeen qalab oo maaragta oo aan ku kaalmaysano waxbarashada intaasna waana siiyeen aad iyo aadaan maaragta u soo dhoweynay intaa kadib waxaa jira tartan dhiirigelin ah oo guddigan ay u qabteen ardayda wax ka dhigatay iskuulka axmed binu xambal ee deegaanka dudumaale ama dahabyaale waxaana tartankan uu u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha wax ka dhigtay iskuulka su-aashan waxaa iskale majmuucada caaisha binti abibakar waxay leedahay udkur alaaatan min alamaakin allatii laa yajuusu qadaa'u alxaajati fiiha
نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما اسمي نجم عبد الرحمن عبد الله في مدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية في قرية دهب الجواب الطريق الذي يمر الناس به الظل الذي يجلس الناس فيه تحت الشجرة المثمرة su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay dhanka maadada fiqiga waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba derajo muddo tartanka uu socday kadib yay guusha raacday majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma sideedoodii su-aal ee la weydiiyey sideedaba way ka jawaabeen waxayna ku heleen lix iyo toban derajo waxa u dheeri ahayd hal su'aal oo ka faa'iidaysi ahaan ay uga jawaabeen oo ay iyaduna ku heleen hal derajo majmuucooda waxa weeye toban iyo toddoba derajo saali ajligeeda wuxuu tartanka ku dhammaaday majmuucada caaisha binti abibakar toban iyo toddoba derajo majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas laba iyo toban derajo shan derajo ayay guusha waxay ku raacday majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma tartanka kadib waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay malaaqa beesha lawaaye ee wilaayada islaamiga ee bakool isagoona ka warbixiyey waxa deegaankiisa ka dhacay ana oo ee malaaqa luwaay ee beelo gaar ahaan bokool alxamdulilah ilaahay tabaaraka watacaala yaan mahadayaan ee may kale aan mahadnagaana guddiga banajinada tarbiyatu wa tacliim jazaakum allahu khayran aan mahadnagaana ciid aan ka faraxsagna maadaama geekamay wahaa tartan iyo gobodeen jazaakum allahu khayran tartartanka iyo gobodeenna ee tartan weyn haay ardaytamay waa haddii oonay migal nagada fadeen haddii balaag nagada fadeen walwa adarle ku dhiyeen eed liinkamay waa korkaan anka diirsadi jazaakum allahu khayran eed anka qanacsagna waxay sidoo kale guddigan booqdeen deegaanka sarmaan oo isagana ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur waxayna sidii deegaankii hore oo kale ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona dowlaad sharci ah oo muddo kooban ah u qabtay ardayda iyo macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada iyo iskuulaadka ku yaala deegaankaas si la mida deegaankii hore ayay guddigan booqdeen goobaha waxbarashada iyagoona u qeybiyey hadiyaad kala duwan oo u badnaa qalabka waxbarashada iskuulaadkii ay booqdeen waxaana jiray tartan sidoo kale loo qabtay ardayda wax ka dhigata madarasada deegaanka wuxuuna tartanka u dhacay sidan su-aasha ugu horeysa waxaa iskale gabdhaha akmil alxadiid alaati can abi qataadata asulamiy radia allaahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal إذا دخل أحدكم المسجد نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما anoo magaaga ileerow saciido sheekh cusmaan madarasada shariif abdinuur aga sarmaan majmuucada aishat abibakra oona su-aaliska jawaabeer idaa dakhala ahadukumul masjida falyarkaa rakatayni qabla an yajlisa su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay dhanka xadiidka kaasoo laga dalbay waxay u dhammaystireen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba derajo
su-aashan waxaa iska leh majmuucada cabdulaahi bin cabbaas ee wiilasha wax ka barta dugsiga hoose ee shariif cabdinuur ee ku yaala deegaanka sarmaan su-aashu waxay leedahay tii hore la mid tahay akmil alxadiid alaati can caa'ishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ida istaftaxa asalaata qaala subxaanaka allaahumma akmil al hada alxadiid نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما anoo magaca ileerow maxamed aadan guyow madarasatu shariif cabdinuur oo magaalada sarmaan subxaanaka allaahuma wabihamdiga watabaaraka ismuka watacaala jadduka walaa ilaaha khayruka su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas radia allahu tacaala canhuma waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba derajo deegaanada guddigan ay tageen sidoo kale waxaa ka mid ahaa deegaanka abal oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur iyagoona si la mid ah deegaanadii hore oo kale booqday dhammaan goobaha waxbarashada ee deegaankaas sidoo kalena kulamo kala duwan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa soo gebagabeeya socdaalkooda waxayna xamladan ama socdaalkan noogu magacdareen shaxdulhimam liahli lqimam taasoo wada saameysay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh